bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal ka dhowaada qodobada wararka miinma idaacadda warsansin haytamay baa ku mid ah gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka muulid sheekh nuur oo sheegay intii oo xalli inkhilaafadyo badan oo hashal dhexgalay ee bulshada koonfur galbeed soomaaliya xaaladaha nolol humaha wajahadee dadka dan yarta ka dhaqan degmada buulaburde ee gobolka hiiraan ah muqdisho laku aruuriyey mootada lankasoo feykona shacabong surumenga shaqadii laku fadaay dowladda hoose ee muqdisho dignigu lasoo laha ku saaraya saraakiil hubka ka dhahaysa magaalada muqdisho akhbaaraadka dibaddan amay baa ku mid ah tumiyi kow qofood ayaa ka dhimatay dhismaha kaduntii qeybo ku mid ee dalka siiriya iiraan oo habandhigtay gentaalo cusub oo aanqidida dheera bakistaanga iyo shiinaha oo ka heliyeen antiyo dhuufiyanga kumanaan kun oo dameere
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhegaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
hamiignimo dhugunsidaal haddee uusan hagalaasa aragdana ka beeganta sideeda belilamaa sanadka lamada kun tomiyo sagaalka warkii ofadsaga odayaalka dhaqankii siyaasiyiinta koonfur galbeed ayaa si-eedii handhawaayeena xubnihii golaha wasiirada maalintii shalay ayaa gudaha magaalada baydhabo iska magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laaftigareena muxudiin xasan maxamed husni iyo warkun niin faahfaaye shir kun jira idgeeka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo ka gobadeen ka kumid ee odayaalka dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo la taliyagii hore ee madaweynegii koonfur galbeed shariif xasanow sheeg ee degmayba ku hadleen tumankii wasiir ee shalay uuse ka dhawaaqay madaweynega cusub ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen anka horeen weliba goobta ku hadalay malaaq ibraahim leysamow oo kumid ee odayaalka dhaqanka koonfur galbeed maba sheegay amti dowladda curdunka ee koonfur galbeed waanu ismadweynaha ku-ay cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen iyo wasiiradiis cusub uuse ka dhawaaqii la shaqeey si bulshada iyo horumar amdiiran yo eri leysamow
wasiiradii la magacaabay shalay madaxweyne cabdicasiis lafti gareen wasiiradii ismagacaabay hordhahay taageeradiyo maadaama waddankun maamulkoo ku meel gaar ahoo mashaakilaaddiin isku badanayaan ku jari ku meelgaarkiisa adil kuma hayno si addun ata maamulkun xilligii ku meelgaarku ku bahay adasiis ilaahay lafdigii kabaali bulshadiina aan baahanta ina leeyin shaqeeya yamay go'aansanay shir ka jiraa id una gobdahayna bulshadeenna unu kala hadalna inay wasiiradaas la hadhawaayo oo la taageero siliin garab suruma maamulka hata ku meelgaarku ku bahi oo koonfur galbeed waxyaabihii afartii sanna la sugaayey baa gadan sidii liinqobada haddiinaynu isgarab surin walqabsamaumale haddii liinqo golaana qofka lisheenna ilaa iyo orla ku ogaadaw inuusan shaqada tiiisan gudi korno lankamaylafaday ina liinmu aradna markay usuuna dalka walka leeyi dadka la dhaladii haddii geefka markii iskuwaybu lamu arada usuun bariyey dhirifay wal hadlaaye marka may fadaanaha inay la hadho waayo wasiirada ani sabortar liingnagada lankun odayga ee hoo shaqada hata ka usub naftitiidiisa iyo shaqadiisan ka dhiiri gala bulshada iyo barlamaankaba ma in sheegana haddii ilaahay raalle ka nagada ani la gar maamulkun sidiisu ishaqeeye fadi muddo kale hejeenku koyno sabkiliindar leh ku noolno aadiyoo saarnan bulshada obsadaanani maamulka surmaan wasiir magacaawey galbajoog geedano ogonaadano hadhawaayaan barlamaan saas oo kale yaan ku baahano waa bilaahi tawfiiq cabdulaahi idris lester oo haada jari la taliyagii madaweynegii hore ee koonfur galbeed dhiniga amniga iyo arrimaha bulshada yamay baa usoona sheegay intii madaweynega cusub ee koonfur galbeed use ay shaksi anfafircoon howlo lan idmadi mabana usa sheegay intii wasiirada uuse magacaabiyey wasiiro aqooyahanee oo dhallinyaro aan wada badan oo horeyna lan aragna mabana sheegay intii lasii fursadda us ambaahayni use iyo xukuumaddiis intii isbedel dhabe ku suubii doonan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya
koonfur galbeed
anoo ah magacay cabdulaahi maxamed idris la talay madaxweyne ah oday siyaasi aan ahaa ururada bulshadana wakiilka ahaa geeku wayba sharjaraa'idkuunqobanay anigoonaytoy golaha malaaqeyda qayb ka mid ah ururada bulshada qayb ka mid ah wayba lakataagarey tumunki wasiir oo madaxweynaha koonfur galbeed cabdiqaadir cabdicasiis maxamed xasan use magacaaway lafta gareen iyo laka taageere haddii walyarka taabada tumanku wasiir horta tuman wasiir oo lankaanka shaha diir masara wadida dad dhallinyaro oo firfircoon oo dadkii lambahanaay e iyo la magacaaway hanuunga muddo wal marki taageere lambahanya wal falanqeeyas wal waxun sheegaya wayba kacosadeeya dadka ummadda koonfur galbeed dowladun curdun waa hata bilaawati wali dhibaato lahadlamarooba hata mugoorta tumankiin koraytee la suubii
use oo hadalshay sii wadida la taleegii hore ee madaweynegii koonfur galbeed shariif xasanow sheegeeda waana ee siyaasi rugcaddaa ah idris lesto miba use ku hadlay safarka madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed use anka ama baxay maalintii shalay magaalada caasimadda ee muqdisho mayba sheegay intay qayb ku eta arrimowgeedbu heshiisiinta uu isa ballan qaaday saas oo kale mayba carabka ka dhahoy intii qorshigu is muqdisho anka bahya madaweynega koonfur galbeed intii qayb ku eta arrintii wadaadkii sheekh mukhtaar robow ou mansuur marus arrintaas hadal qaadin wali beeray
haanka leena shaqada oo usatamaranka bahya shaqooyinkaas ataa usa camaranka bahya wayba ka mid ah dib u heshiisiintii usa ka baaqi arrimowgi oo dhibaatadii baydhow ka dhiidi arrimowgi mukhtaar roobow dabagalyo usa ballan qaadi yaa hataa higanka bahi ilaahayna ka guulaysiiya arrimoogasay usatay maylanka moqonya guula an rajeeyan hooba hanaga doona anti kale oo wasiirarka laga talagaliya la magacaabo doona wayba shacabka reer koonfur galbeed shacabka soomaaliyeed anka baaqayha wasiiryaalkii hata la magacaabay ini la taageera boqolkiiba boqol taageerna taageera darada waay wala dhibaatadu niinsheeni wayba kana nagadeeya lan alla lankii oo wal sugaay oo wasiirnimo sugaay mise oo rajarka lahaay haddii uuse geeka soogis nagada waayt ilaahay calabdii ku helo waay beriyeya hele nanba waqtigeeya leya wayba codsadeeya shacabka aan sheegeeya ururada bulshada aan sheegeeya ummado meelkaas iyo roogta aan sheegeeya inay la taageera golihii wasiirada oo tumanka xab ahaayeen oo la magacaabay bulshada koonfur galbeed iyo siyaabasha la duwan hadal hayta wasiiradii tumanka hayta ee dhallinyarada badanaa ee shalay laka dhawaaqi qaar kumida eedii handhawaayan haana kumidana dooda geliyan arrintaasi gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka degmada baydhabo muulii sheekh nuur iyo sheegay intii oo xalliyan khilaafaadyo badan oo hashaldhaha galeen bulshada koonfur galbeedda xarunta golaha odayaalka dhaqanka degmada baydhabo maybwa gooble ka hadlaya oo khilaafaadka isqababsiga hashal dhehgalaayaan dadka danyarta mayba meelisay kala kulmay malaaq mawliid sheekh nuur oo ah gudoomiyaha golaha odayaalka dhaqanka degmada baydhabo mayban useinku warramay noocyada khilaafaadada isqababsiga iyo xaliyaan iyo weliba howlooginka dambooye ku qabadan gudo magaalada tan baydhabo xafiiskan sacda dareemasa jakarta shantii bilisiida iyo la furi magaajin waliba santarkan xafiiska xaleynta khilaafaadka yahow marka runtii walbadan antiisa la furin mayle eraayisa ka qabsoomi umad badanna waa mayle eraayisa aramoojo oo khilaafaad badan ku jariya laka xali xafiis oo ini umutan laka shalal badbaadiyo ma xafiis umutan ini laka dolma len furina ma ah waana war badan oo umutan in xafiiskan la furay oo mayleero aramaho horbadan horumar badan ka tallaabsaday oo mayleeraayso xalin badan lagu diiriya jira marka xafiis oo siyaasad ka tacalluqdo xafiis siyaasad xirin ma ah xafiis ujeedka la furay oo in umutan akujeeda koonfur galbeed gaar ahaan degmadan baydhabo isqabqabsi badan adhi dhibaatooyin badan jarta marka islaaxa baynanaas aan furunyi runtii mayleeraayso xafiis oo iyo mayleeraayso maxkamadaha ku jiraan degmada mudan baydhawana caaqaad leh oo meel eraayso dadkii oo dhan uu jarno marka walaalo walaagay oo meel eraayso een maxkamado arama islaax aan baahadan xafiiska aan diraayan walaagay oo meel eraayso een xaafado ku yaan oo islaax aan baahadan xafiiska walka xaliyahay marka xafiiska xafiiska afka sanfuro hadii ay idin mantaasaka gudoomiyaha golaha odayaalka dhaqanka ayaa sheegay intii door muhiim ah ku qaadana damiyo ku xiisadooga rabshado ay ku dhigan magaalada baydhabo yaalka sida walmuqlis argaayo magaalada dhaxmaraayeen dabka dameeyaan shacabka nabadgelyanka baagayaan hataa idaacadaha ku hadleen shacabka meelay raayis siyaaslooni dalkan ku dhiifaday dhabaatiyo burbur horleen lan horseeda faniya meelay raayis umada ku hadleen waana taas alxamdulilah mahadii ilaahay iska leh odayaalka ciidada kaalweyn ku jeeysadeen waana guudbiga la kadeeri maraan wal ku weydiiyey ujeedada xafiiska ee umfranga yaa sida ka jawaabay malaaq mawlida marka madii xafiiska la furo ujeedka laku leeyay waliba waa xafiiska horta waa la furay dadka oo danyarta ama dadka oo taagdarka xafiiska wayba waa siis wis miila ulaaska saarahayna xafiis laalish qaadadahay oo umatan meel eraayisa ma'e laalish ku qaadadahay xafiis oo dadka saboolka emise taag dorno oddo meel dheer in geysi korne maxkamada awoodin lahayne oo meel eraayisa laalishin bii korne dhibaatada oo meel eraayisa iyo hayton meel geysi korna in guriyaajo iyo meelo dhibaatada yaala xaafado hataa mawla kortis oo kala wareegaan meeli dhibaato ku jir shaqaagooyinku dhiida xaliyaan xafiiska sheenaan islaaxa baynanaas ka suubiyaan golaha odayaalka dhaqankiiyo si-eedii handhawaaye wasiiradii shalay guda magaalada baydhabo iska magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareena rirdaan saleynka adigu dhiibana horta madaxweynaha tallaabada gaadeen hambalayaana mayl eray adduunyada unuga hooba dhalada sidiisba hooba ciddaha ka daraysa lama siyaabo walku sugay in nacfiseen in luqsiyada walku fikireen marka madaxweynaha cusub in uusan tallaabo geesnimo lagaado wasiiraha magacaabo waluusan xaq in la iyo shaygus xaq in la iyo waana xambalayaana wasiirada la magacaaweyna malihiini wasiire oo laka fudadaadiyo walailana hambalayo hambalayo hambalayo ha ka dhowaada dalkin iyo dadkin xaani horumar wasiiro wale ka jaraana walgobashadoo la argayo ku mid ah oo meel eraayso dalku walan gobodeen runtii una amaananiya ku mid ah hataa meel wasiir la kama agaabay sabab runtii hadii hal ila ma qotaaban wasiirka meel eraayso caafimaadka akis wasiirka caafimaadka hataa ee wasiirka cusub amniga iyo horumarinta meel eraayso koonfur galbeed ini amniga hormariyaan oo lagu fadhi sidii isa caafimaadka koonfur galbeed aan hormari runtii sidii xukuumaddaas tayri ahayd tillaabooyin qaadi wasiirka caafimaadka tallaabo faylella faano korya gaadi degmooyin badan si daawo geysay jirta sida boqol sida degmooyinka baay degmooyin badan daawo geysi oo unan kaxambalayaano waana runtii la taabada kora yaa jirta isaagana subag marka wasiiri badan jaraan hata dib hagnagadan marka walilana silisiinka gorodi isagoo xukuumaddii hore ka dhex jirtay tonkuma ciibsanayti haddana may fadaane inay tallaabo gaadan meelalisiin dhiibi meel la taabado koro nuxur le nagata yaysiinsinka baagana walilana hadhowaadaysiina madaxweynahana wasaaradoo dhammaan isa oo suubiyaaw la tashiga dhaqanka iyo bulshada koonfur galbeed ku jeeda
xaaladan oo laxuma ayaa wajahadii dadka danyarta ee ka dhaqan degmada buuliburda ee gobolka hiiraana waryaha idaacadda warsahan ku warama beledweynaha faahfaahinta warkuuna hiiraanha ku diray odayaal waxgarad kulan ku yeeshay degmada buulabardee gobolka hiiraan ayaa waxay ugu hadleen xaaladaha nolol xume ee ka jira degmada buulabardee gobolka hiiraan lix sano oo wax yaroo bilo ee dhimanaan go'doonnahay intaas magaalo ah waxaa magaaladaas ilaahay mahaddiis ah in hay-adda w f b ayadoo god lagu jiro ay ka soo saartay godkii ummadda iyo hay-adda meris bannaankay keeneen buur bay kor saareen buurka hoostiisana godaa ku qodan dadkii buurkii ay ugu tageen waxaa jirta abaaro abaartaasoo ah laba sano roobka ma di'in webiga waa qallalan yahay macaduulaa ka jirto waxay baaq u jeediyeen madaxda dowladda soomaaliya hirshabelle iyo hay-adaha ka howlgala soomaaliya codsiga waxaan udegsanaynaa hay-adda w f b iyo wax kastoo wax tari karo ilaahay baa wax taro dowladda dhexa iyo maamagoleedka hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa hay-adda u s a meris iyo hay-adda cunnada adduunka w f b in ay dadkaas milacsadaan shalayba aad baan ugu mahadinaynaa waxay u qabteen wax la cadadi kara maaha weliba sida raggii howlwadeenka ka ahaa sida ay wax u maamuleen si ka fiican inay u maamulaan oo ummaddaas ay u yimaadaan oo codsiga ka baxaya degmada buuliburtana ay dhegaystaanna ayagaan ka codsanayna waxaan halkaan isugu nimid dhibaato na haysata awgeed waanu dirayno marka hore dowladda dhexe jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha maxamed farmaajo ku xigo xasan cali kheyre iyo dowlad goboleedka hirshabeelle tani markii ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika gaar ahaan kuwa dalka jabuuti ay la wareegeen degmada bulobardi ee gobolka hiiraan ayaa go'doosan ciidanka booliiska gobolka banaadir ayaa mayba iyo bilaabeena intii howlgala baleeran oo magaalada muqdisho laku ka aruuriya mootooyinka iyo wadaan dhallinyarada ah mootooyinkaasi oo laka magacaabo faykon saldhigyada degmooyinka iyo maybal ha ka aruuriyey boqolaal ku mid ee mootada lamada lugood leh maybana saldhigyada saldhigyada la sheenay la jiray dhallinyaro ee dan fara badan oo mootooyinkaasi wadanah qaar ku mid ee dhallinyarada mootooyinkaasi wadan ee fekonka iyo mayba sheegana intii mootooyinka laka aruuriyey amarha kubay taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir ciidanka ayaa sidaas oo kale mayba garaashada muqdisho iyo hakubiyana mootooyinka maybana wararka qaar iyo sheegahana antilanku shakiisniye antii qayb ku ayinga amni darada muqdisho ku jarta shacabka degan hareeraha isgoyska fagah iyo bilaaban intiyo dayaca tiran wadada fagah ku bahaasa ee ambahaasa dhiniga ex control balcad maybana iyo muddo iyo fadhiyana biyo ku dhaladay roobabkii ee ku qobaday magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir iyo dadka ka eedeyngantiyo ku gaabiyanga kaalintii ku saaranaytin adeegowka bulshada ayoona sheegan intii biyaa canshuura balse ayoon helna adeegyadii lanku baahanaayay dowladda hoose dadka shacabka ee ka nool muqdishoya bilaaben intiyo is abaabulan si markaasi dhibaatada iyo unka ku bahan maadaama ay muuqana shaqada dowlada hoose ee muqdisho digniino culus ee laha ku saaray saraakiil hobka ka dhacaysa magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka wadaan iyo digniino culus ha ku saartay saraakiil ciidanka dowladda ee hubka sharci darada iyo ka haysana idoo jeedsada warbaahintu san sheegayaan ilaaliyaha maxkamadda ciidamada gaashanle sare cabdulaahi buule kaamiya kaamiya mayba u sheegay intii tallaabada laku qaada doonaa qofkii laka hela isaoona sifo sharci dare iyo oo sifo sharci dare ee hub olus oo lakadhaha haysada magaalada muqdisho mayba usi tilmaamay intii hubka dhibaatada lankajeysada uusaiya kan lanka talagelay ciidamada qalabka sidaasna mayba amray inti si deg dega landiwaangeli hubkii weliba baawarta iyo leyn ciidanka mayl warkaas kula socotaan dhugumsidaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo tobiyi kow qof ee ka dhimatay dhismaha duntiye sida ayaa sheegtay warbaahinta dalka syria ankiyaalaanta tobiyi kow qofoodoo afar ku mid yihiin owlaadya ka dhimadeen dhismaha ku gadaalmarkii meelasay dhismadaasi hakaduntiye taasi oo dhibaato xoogan jeysatay hal onoga shaleediisa ayaa ku badbaaday dhismayaalkan oo kudumi xaafadda soo fallaagadii haysada jaranga taasina mayba iyo duqayeen ciidamada syriya iyo weliba hanruushka ka horantii aan la wareegnaa mas-uuliyiinta syriya ayaa mar hora mayba hooga saareena dibandhisowka kaabiyaasha asaasiga ah sidaasna mayba ayaa sheegtay wakaaladda wararka e f b dhowr dhisma kala iyo gerken saaryin antiyo duman hanasi oo kiyaala isla xaafadaasi iyo salahdiina iiraan yaha bandhigtay gentaalka cusub ee riddada dheera warbaahinta dalka iiraan iyo maybaa sheegtay intii teheraan iyo howska sanad guurada kacaanka dalkaasi sabtidii laku qobaday taasoo yaa ka bandhigkeen gentaalka asiga ee riddadiisa deerasa haldhibe kaasi oo riddadiisa deerasa haldhibe sida boqol oo kilomitir ilaa siyeed boqol oo meela kacaanka islaamiga ee dalka iiraan ah ayaa mayba uusaadhiaya kun sagaal boqol todobaatan iyo sagaal kun sagaal boqol todobaatan iyo sagaalkii mayban uusajarsadaya afartan sano teheraan iyo mayba sheegtay intay iyo balariyaasa barnaamijyadii ay ka samaysaas hoobkii weliba gentaalada ridada dheer iyo oona kujibaabanka dhikaasa cadaadiska maraykanka iyo wadamada reer galbeedka iyo kahayanga sabtidii shalay haytiya taliyaha sare ee ciidamada kacaanka iiraan mayba ushaha ku qaaday intii iiraan iyo ka qasabtii intiiya sii baleerada islamarkaasina iyo xadigii ama meelilankatira galay iyo dhaafshishida samaysowka gentaala ridada dheer iyo ka qalabtii cadaadiska wadamada reer galbeedka iyo onka kooyaayan antiya sii wadaasa ilaa miiska wadahadalka laha ku nagadawa wasiirka gaashandhigga iiraan amiir hatami iyo mayba ku hadlaya munaasabada gentaalka laka lahakabandhigka maybanusi sheegay inti gentaalka lahakabandhigka intii awood usa in leeya usa oo badda sara ku socda intii muddo gaaban usa ku deero kora miililalabeegsada miililalabeegsada hoofiyasa maybana kumid ayaa bahda gantaalada soma oo iiraankii samaysay sanadka lamada kuntomiyo shantiyo eri hatami khubarada reer galbeedka mayba sheegaan anti iiraan iyo buunbuuni ay taawuudda gantaalada cusub ee ku samaysatay balse mayba iyo kadaawadana gantaalada ridada dheera oo iyo horeyan samaysatay taliyaha sare ee ciidamada kacaanka iiraan qaybta hawada sare amirilia hajizada iyo mayba uusa sheegay intii iiraan iyo horey aan ku guulaysatay intii samaysata matoorka diyaaradaha dagaalka ee gantaalka ridada dheer qaada oo maybana hata iyo ka guulaysatay area gantaalada ridada dheer oo kumida gantaalka geega lahabandhigii ee hofyesa bakistaan iyo shiinaha ayaa ka heliyay gantiya dhuufiyan kumanaan kun oo dameere bakistaan yaa laku helay tirada saddexaad ee dameeraha ankabadan caalamka iyo ona kanooliyan enkubadan shan milyan oo xoolaha markii laha ku taba dalalka kale ee shiinaha iyo ethoobiya mayba dameeraha lang adeegsaday qeybo badan oo ku mid ee bakistaan sada hoola lakamaaladow mayba caadi kuwa bakistaan intii laka araga baabuurta dameeraha garab soodaayeen baabuurta kale oo caadiga ee gudaha magaalada laahoor ee dalkaasi hata saraakiilla wadankaasi mayba fadaayan anti lacago badan iyo ku helan khayraadyo sadalaha ku-higiday saraakiila bakistaan shirkada lakuleeyey shiinaha iyo mayba fadaase intii kamaal galata lacaga malaayiin dhismaha shirkada ka ganacsadaas dameero sideedii sana in ka horayta dowlada bakistaan iyo mayba qorsheysa intii dhoofida siyeed kun oo dameere dalka shiinaha ayaa hilibka dameero eedlan ku isticmaale iyo oo maqaarkana uusa kumidaya raashinka nafaqada leh iyo weliba daawooyinka dhaqanka meela dameerkana laka filahay intii laka gada sicirka diirow in ku badan afar boqol oo lacagta bownka bakistaan yaha wajahaas oleys dhiniga masheer biyowka ah dowladdana may baaye baahaweyn aan qabte isdhaafsadowka lacagaha qalaada siiya koranka qaada dhaqaalaje dhegeystayaal warkii hamiina maysan kula socoteen idaacadda warsan ee magaalada baydhabo oo kantaninkanay warkaanoo jakarta sinsaari maybana farsameeya maxamuud gaabsha tan iyo kulanti damba saasi hamiin fail